magaalada jowhar ayaa lagu qabtaa kulamo joogto ah islamarkaana looga hadlayo yareynta xadgudubyada ay la kulmaan haweenka waxaana door muhiima ka qaadato wasaaradda habeenka hirshabeelle iyo hay-adaha taageera habeenka soomaaliyeed madiine cadow waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar oo aan wax ka weydiinay xadgudubyada ay la kulmaan habeenka ayaa tilmaamtay in ay ka shaqeyn doonaan sidii loo yareyn lahaa tacadiga ay la kulmaan habeenka waxaan ku idhahdaa gabdhaha loo geysto hal maskaxya ahaana hal guriga ay ku dhalatay ku nooshaha ka gaara hal hal ka gaara banaanada waxa ku dhacaya marka tacadiyada gabdhuhu wax yar amba la soo koobi kara amba soo sheegi karna ma ahan aniga labaatan iyo dhowr sano waxaan ka shaqeeyahaya tacadiga haweenka loo geysto wacyigelinta waxaan ku idhi gudniinka fircooniga waxaan ku yidhi waxbarasho la-ada inaan iskoollo gabdhaha aan u raadino xadgudbay u tahay in gabadhu waxbara weydo aan gabdhaha intaasoo sanaan xadgudubyada ololaha ka wadnay alxamdulilah hadda inti maanta waa ka roonay adiga dhalashadiina maga adigaas adaleysa iskoollo iidan jooga aynu ku aale gabdhaha u istaago waxbarashada maxaa eetood a ka shaqeyneyna iyo wacyigelinta xadgudubyadii hadda adiga wixii ugu daray inkastoo iska dhadhacaayaan waxbartood haddana sidii hore ma ahan sababtoo xadgudubka horta waxaa ugu horeysay gabaraa tahe guriga ka adeeg waxaa u horeysay naagaa taho shirka kama qeybgeli jirtid adiga yastinta iyo dhibaatada gabdhihii waa ogeedeen intaa haddii laysu istaago intaasoo sana aan joogsanay in layihi gabdhuhuna waa inay masiirka dalka ka qeyb galaan waa inay shirarka u joogsadaan shirarkaas hadda aan banaanada aan u aadayna ilaa sagaashan iyo afarta iyo maanta ajoota qodaydaa ka shaqeynayay muxuu aheetood aad iyo aad maalin walba amba isugu tagno amaan ka qeybgalayaasha bulshada laysugu yimaado waxaan ka hadalnaa in gabdhaha tacadiyada loo geysaa la yareen hadday qoyski tahay hadday banaanka tahay hadday shaqaday raadsiisho shaqa ay jirsato tacadiyada gabdhaha maalin iyo cawo waa ka hadalna xildhibaan madiine oo hadalka sii wadata ayaa xustay in golaha deegaanka degmada jowhar ay ka go-an tahay garab istaagga haweenka ayna wadaan qorsho ku aadan sidii haweenka ay u heli lahaayeen xuquuqdooda waxaa naga go-an in gabdhaha maxaan ku idhaahdaa shaqooyinka oo laga qabto oo gobolkaas hadda waa isteeda isteedka wixii laga helaya gabdhaha waa u taagannahay in gabdhuhu boqolkiiba soddon shaqooyinka la qaadaa hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday ka qaybgal ay tahay wax walba ay u taagan tahay oo gabadhu ay meel walba maxaan ku idhaahdaa ay raggu waxay qaataan lama salto habeenka soomaaliyeed ayaa la kulma tacdiyo kala duwan kuwaasi oo saameyn ku yeelata noloshooda